بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله waxaynu ku dhex jirnay silsiladii qasas alambiyaa waxaynu ka soo baxan oo inoogu dambeysay qisatu ibraahim calayhi salaam oo qisadii lixaad ahayd waxaynu halkan ka gelaynaa qisada toddobaad oo ah qisatu luud calayhi salaam marka sidii awal aynu u qeybin jirnay ayaynu tanna u qeybinaynaa casharkan koowaad waxaan ku soo qaadaynaa tacriifta nebiyullaahi luud calayhi salaam iyo ciddii loo diray iyo markaas sida ay waxa weeye waxay ahaayeen ayaynu wax yar ka tilmaamaynaa kabacdi baynu markaas aayadaha iyo adilada dhex geli doonaa marka ugu horeysa nebiyullaahi luud calayhi salaam tacriiftiisu waxay uu yidhi ibnu kathiir raximahu llahu tacaala waa luud ibnu haaraan ibnu aazar oo markaynu soo maraynay qisatu ibraahim baynu soo tilmaanay ibnu kathiirna uu tilmaamay nabiyullaahi ibraahim iyo nebi luud aabihii baa walaalo ah oo ilmo aazar ah aazar ayaa wuxuu dhalay buu yidhi ibnu kathiir saddex nin nin aazar waxaa la odhan jiray haaraan waa ninkii weynaa oo dhalay luud ninna waa nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam mid kalena waa jiray buu yidhi oo saddexaad marka calaa kulli xaal nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam wuxuu u yahay nabiyullaahi luud adeer buu u yahay walaalkiisaa dhalay marka wuxuu leeyahay ibnu kathiir walaalkii oo maaragtay nebiyullaahi ibraahim walaalkii oo haaraan ah horey buu u dhintay marka nebiyullaahi ibraahim ayaa adeer u ah luud markii nebiyullaahi ibraahim markaa ay dadkiisii beeniyeen oo dabka lagu riday kabacdi dadkii rumeeyey waxaa ka mid ahaa luud waatuu allah yidhi subxaana wa tacaala fa aamana lahu luud nabiyullaahi luud baa rumeeyey adeer buuna u yahay oo markaa wiil ah oo adeer u yahay marka nabiyullaahi ibraahim markuu ka soo haajirayey ardo baabil waxaa la socday baa la yidhi luud oo dhallinyaro ah iyo xaaskiisii saara iyo isaga saddexdaa un bay ahaayeen baa la yidhi ka soo haajiray waatay yimaadeen marka ardu shaam oo meesha baytulmaqdis waa iyaga yimid oo markaa dee beytkuma dhisnayna nebiyullahi ibraahim baa kabacdi dhisaye dhulkaasay yimaadeen oo ardu shaam la yidhaahdo ayay yimaadeen oo hadda baytulmaqdis loo yaqaan qudus ayay yimaadeen markay halkaa marka joogeen oo nabiyullaahi ibraahim iyo reerkiisii iyo nabiyullaahi luud oo markaas dee dhallinyaro ah kabacdi baa nabiyullaahi luudna waxaa laga dhigay nebi marka markii nebi laga dhigay oo ilaahay u waxyooday oo nebi laga dhigay ayaa waxaa loo diray marka niman deganaa meesha la yidhaahdo saduum iyo camuuriye iyo oo waxa weeye quraa qowmaluud la yidhaahdo halkaasaa loo diray waana dhulkan hadda maanta loo yaqaano urdun oo waxa weeye sacuudiga iyo u dhexeeya shaam oo urdun la yidhaahdo ayaa la ayay ahayd baa la yidhi meesha baxru mayit waa meeshii lagu halaagay baa la yidhi dhulkan baxru mayidka la yidhaahdo marka waa dhulka hadda ay urdun boqortooyada urdun ay waxa weeye degan tahay ayuu ahaa baa la yidhi dhulkii waxa weeye ay dadkaa deganaayeen oo maaragtay saduum iyo camuuriye iyo adugu dhowr magaalay ahayd baa la yidhi laakiin saduum baa ugu weynayd baa la yidhi oo kulminaysay sida nimankan quraysh iyo carabtii degganayd jasiirada ay u kulminaysay maka oo maka ugu weynayd iyagana saduum baa kulminaysay baa la yidhi saasuu ibnu kathiir tilmaamayaa qasal ambiyaa marka iyagaasaa loo diray maxay ahaayeen marka asalkooda waxa uu leeyahay niman gaalo ah oo aad iyo aad gaalnimada ugu xeeldheeraada bay ahaayeen kancaaniyiin baa lagu tilmaamay oo markaa dee iyagu carab ma waxaayen ma lama garanay kancaaniyiin baa la odhan jiray baa li dhulkaasay marka deganaayeen oo waxa dhulka urdun iyo falastiin iyo eryadaas ayay dhulkaasi deen kancaaniyiin baa la odhan jiray marka kancaaniyiintu waa soo dhowaadeen oo intaasoo dhaxtaa waktigii shucayb iyona waktigii nabiyullaahi yuusuf iyo yacquub iyona waa soo gaareen kancaaniyiin baa la odhan jiray halkaa marka ayay deganaayeen baa la yidhi sadum oo waxa weeye kulminaysay halkaasaa loo diray allah subxaana wa tacaala baa u diray oo nebi baa laga dhigay rasuul ah halkaasaa loo diray wuu u tegey marka qoomkii markuu u tegey marka tacriiftiisii waxaynu kaga gaabsannay maadaama aynu nebiyullaahi ibraahim soo tacriifinay oo aynu wadnay ilaa uu saam ibnu nuux galay marka nebiyullaahi ibraahim mar hadduu adeer u yahay oo walaalki dhalay halka ayaan kaga gudubnay tacriiftiisii ma aynu sii wadin oo hore taa hore inooga filan marka waa luud ibnu haaraan halkaa markuu qoomkii u tegey qoomkan maxay ahaayeen qoomkan waxay ahaayeen qoom gaalo ah midda kale ku caanbaxay camalkan xun oo liwaadka la yidhaahdo camalkan xun oo liwaadka la yidhaahdo ayay ku caanbaxeen waa khaniisnimada wey waxaa khaniisnimada loo yaqaan oo nin nin wax ka raadinaya aan dumarkiina rabin oo doonaya nin inuu u tago ayaa la yidhaahdaa markaa waxaan ay maanta liwaadka loo yaqaan oo khaniisnimada nimankaa camalkaa xun iyagaa bilowday baa la yidhi oo horay looma aqoon aayadahana waa ku arki doonaa ataatuuna alfaaxishata maa sabaqakum biha min axadin min alcaalamiin iyagaa bilaabay baa la yidhi cid uga horreysay ma jirin marka mufasiriinta iyo mu'arikhiintu waxay leeyihiin markii hore shaydaan baa sheekadan baray oo waa israa'iiliyaad iyaa laga yaabaa ma aha wax deliil aayad iyo xadiid loo hayo laakiin waxay leeyihiin shaydaan baa wuxuu isugu soo sawiray wiilal yar yaroo dhallinyaro ah oo qurxo badan waa u yimaadeen iyagoo golahoodii iyo naadigoodii fadhiya markaasuu mid walba mid uu fuulay intuu kii horsaday kii kalena u tegey markii hore way la yaabeen kabacdi haddana way iska fiirsan jireen muddo markay sidaa hadba maalin walba ay u arkayeen ayay markii dambe iyagiina bilaabeen baale inay isku sameeyaan hadhowna shaydaankii waa isaga tegey waa uga dhex baxay marka mar hadday camalkii bilaabeen marka asalka shaydaan baa dhumiyey fa zayana lahum ashaydaanu acmaalahum wasadahum can isabiil waddadiina waa ka awday shaydaan baana u qurxiyey camalkoodii xumaa marka waxay noqdeen afaman zuyina lahu suu'u camalihi fa ra'aahu waxa weye xasanaa wuxuu noqdeen kuwii camalkooda xumaa shaydaanku u qurxiyey ilaa yowmina haadaana waa tabtaah oo dadkaas camalkaa xun shaydaanku u qurxiyey iyagii baaba isku qaba ilbaxnimo iyo waxa weeye xadaarad iyo horumar inay gaareen ayay isku qabaan laakiin camalkaani waa camal ummado dhan lagu halaagay ma aha wax maanta xadaarad iyo ilbaxnimo iyo wanaag lagu gaaree waa camal xun oo ilaahay u carooday oo qoom dhan lagu halaagay wey marka halkaa ayaa loo diray camalkaa xun bay samayn jireen waxay kaloo samayn jireen bay yidhahdeen culummadu qudaacu dariiq haa oo waxay samayn jireen naadigooda munkar bay kula imaan jireen oo waxa weeye munkaraad iyo xumaan ayay samayn jireen qudaacu dariiqna way samayn jireen oo dadka ibnu sabiilkaa waddada haya ayay furan jireen oo fara xumayn jireen sidaa marka la halaagaya iyo aayadaha qur-aanka aan ku arki doonno oo ilaa caqli xumadooda markii dambe rusushii ilaahay u soo diray oo rabay iyaga inay halaagaan uu ka celin kari waayey oo qaabkii rusushii baa ilaahay malaa'igta ilaahay wuxuu ugu soo sawiray waxa weeye rag dhallinyaro ah markaasay u soo kala ordayaan markaasuu nabiyullaahi luudna ka celinaya leeyaha martidayda ii daaye iyagiina ay diidayaanoo joogsanaynin ilaa uu ka yidhaahdo war orda gabdhahaas aado oo maxaad waxa weye ku falaysaan waxaan marka calaa kulli xaal aayadaha ayaa inoo tafsiilin doona iyo axaadiita nimankaa xumaanta ay samayn jireen iyo qaabkii loo halaagay iyo wixii ku dhacay halaaggaasoo dhan aayadaha qur-aanka ayo axaadiisteennu ku arki doonnaa marka qisatu luud waa wax lagu cibro qaato oo aad iyo aad cibroa weeye ilaa yowmina haadaa meeshoodii baxru mayit baa la yidhaahdaa waa bad quruntay oo waxa weye aan lagu intifaacin baa la yidhi oo baxru meyit baa loo yaqaanaa soo uraysa oo iyagoo dhan meydkoodii iyo bakhtigoodii ayaa halkaa ku qurmay idan marka calaa kulli xaal casharkaana waa gaaban yahay waa keliya muqadima iyo maaragtay nabiyullaahi luud horedhaciisii aayadaha qur-aanka iyo axaadiidta iyo sida qisadoodii u dhacdayna iyadoo tafsiilah ayaynu arki doonnaa insha allahu tabaaraka watacaala marka halkan waxaan uga gudbaynaa qodobka tacriiftiisa iyo maaragtay cidda loo diray cidday ahaayeen labadaa keliya ayaynu halkaa uga gudbaynaa qodobka saddexaadna waxaynu u gudbi doonaa aayadaha insha allahu tabaaraka watacaala tafsiilinaya ayaynu soo qaadanaynaa suurad suurad insha allahu tabaaraka watacaala walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin